deegaanka raaskambuuni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo haysta bulshada deegaankaasi kuwaas oo ay ka mid yihiin baahiyo dhanka caafimaadka ah biyo la-aan baahsan oo ka jirta deegaanka iyo sidoo kaleeto macluul laga soo sheegayo deegaankaasi odayaasha dhaqanka deegaanka raaskambuuni ayaa ka warbixiyey baahiyaha ku gadaaman bulshada deegaankaasi iyagoona maamulka jubbaland ka codsaday inay gargaar la soo gaaraan dadka ku nool deegaanka raaskambuuni sidaad og tihiin hal isbitaal baa hadeer furan oo yar ah oo m c h ka m c h ka tana daawo male waxaa hore haystay dadka oo maaragtay oo emergencyga meel loo qaado ma jirin markismada loo qaadi jiri iyadoo maaragtay oo oo maaragtay oo gaadid iyo rafaadkaas iyo dhibkaas markii unqaa loo qaadi jira ambalaas male laga yaaba islaanta mate foosha hayso intii lala ordaayo kismaayo aa la fiirinaya dhexday ku dhimataa ama haddii la kiyunqa hala geeyo laamuma dhobo dhexday ku dhimataa marka waxaan ku raysaan lahayn magaalada kiamboni dowladda jubbaland inaad dib u soo fiiriso xagga caafimaadka inaad nooga taageerto xagga caafimaadka garab nooga siiso laakiin dhibaato ayaa jirto dhibaatada jirta maxaa waaye dadkii oonbay baabihayaan gaajay baabihayaan raas kamboni waa deegaankeenii aan wada degeneen ee aan wada naqinay odayaasha ka hadashay arrimihii o dhan wixii laga hadli lahaa dhammaan odayaasha ka hadashay alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadda dadka waxaa u daran wax oon la yidhaahdo iyo macaluul baa u daran macaluushaasna ilaahay un baa naga qaadi karo laakiin waxaa naloo sheegay inay wax soo socdaan oo dowmad macaawino lagu wada ay soo socdaan hadduu ilaahay noo keeno kulley nooga dari mayso hadduu al yidhaahdo laakiin nima dabooli karta baahida doonka labada doon iyo saddex doon nima dabooli karaan insha allahu tacala waxaan ka codsanayna dowladdeena jubbaland in ay dadkan reer raas kambooni districtgan reer raas kambooni